أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال شيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى فصل هذا كان فاصل مدوح كلا سارو في الجماع في رمضان ramadaan dhexdiisii jimaaca qofku xaaskiisii uu isticmaalay ayuu u fasilya iyo wamaa yajibu wixii ka waajibin lahaa bihi bisababihi jimaacaas ramadaan dhexdiis uu xaaskiisii jimaacay wixii ka waajibi lahaana waa u fasil wayajibu waxaa waajibaya alkafaaratu kafaara gud ayaa waajibaysa calaa man shaksi ayaa kafaaro gudku ku waajibi shaksigaasoo afsada fasaadiyey sowma ramadaana ramadaan soonkiisii fasaadiyey biljimaaci bisababi aljimaac jimaac sababtiisiina ku fasaadiyey ramadaan walow fii duburin walow kaana aljimaacu jimaacaas haba ahaado fii duburin oo meeshii loogu talagalaba ha ka leexdo hadduu doono dabadii jimaacaba ha ka sameeyo wa bahiimatin wa fii bahiima neef xoolaa dhexdiisaba jimaacu ha noqdo dembigaas iyo kabiiradaas iyo khatartaas haba galo hadduu rabo laa cala almar'ati haweenayda dusheeda kafaaradu kuma waajibayso oo islaantii la isticmaalay kafaaradu kuma waajibayso kafaaradu waxay khaas ku tahay ninka ragga ah bisu waxa sheekhu uu ka hadlayo waxaa weeye masaladan bil ramadaan haddii maalin qofku uu xaaskiisii u tago si camdi ah oo kas ah isagoo caalimahoo masaladana ka warqaba hadduu xaaskiisii sidaa ugu tago wixii ka waajibi lahaa ayuu sheekhu ka hadlay wuxuu ku yidhi sheekhu kafaaro ayaa ku waajibaysa kafaarada marka way noo iman doontaa walajeeddada laga leeyahay waa laba bilood oo xiriir ah qofku inuu soomo laba bilood oo xiriir ah inuu soomo waa cuquubatan yacni limaa facala min almacsiya waاlihmi waاljariima waxay cuquubo u tahay wuxuu sameeyey oo dembigii iyo jariimadii uu ku dhacay isagoo sooman oo ilaahay uu ka nahiyey oo laga reebay jimaacii maalin uu sameeyey kafaaradaasi marka waxay ku waajibi calaa man qof qofkaasoo afsada sowma ramadaana soonkii ramadaan fasaadiyey muxuu ku fasaadiyey biljimaaci bisababi iljimac jimaac sababtiisu ku fasaadiyey walow kaana aljimaacu fii duburin jimaacu dabada dhexdeeda haba noqdo meeshii loogu talagalaba ha ka leexdo dembigaasba ha ku dhaco dembigaasba ha ku dhaco hadduu doonee kafaara ku waajibayso wa bahiimati neef xoolaaba jimaacu ha noqdo yacni dembigaas kabiirada ahee khatartaa ayuu galay neef xoolaa ayuu u tegey isagoo sooman maalin ramadaan ah kafaara ku waajibayso laa cala almar'ati islaanta dusheeda kafaaradu kuma waajibto kafaarada ramadaanka islaantii yacni xaaskiisii markuu maalin ramadaan uu u galmoodo la seexday uu isticmaalay ninka raggaa unbaa kafaaradu ku waajibay haweenka haweenayda hadday haweenaydu iyaduna aan la khasbin oo iyadoo daa'ico ah oon lagu khasbin oo addeecsan oo iskeed ay ninkii dembigaa ugu kaalmaysay xagga dembiga laga hadli maayo dembigii horta way gashay dembigaas waa loo qori sida ninkuba uu u dembaabay oo nahyigii waxyaalo ilaahay uu ka reebay oo maalin ramadaan jimaac uu u sameeyey dembigii way ku siman yihiin shirkay ku yihiin lanna waxaa la doonaya iyaduna inay tiraa war maalin ramadaan weeye xaggee u socotaa maalin ramadaan weeye xaggee u socotaahe oo iska dayso oy maaragtaahay yacni iska celiso ayaa laga rabay hadday hawshii iyaduna ogolaatay dembiga waa ku siman yihiin laakiin waxaa laga hadlayo waxaa weeye kafaaradii yaa lagu leeyay kafaaradii iyadu shaqo kuma laha dembigii way ku siman yihiin laakiin kafaarada waxaa lagu leeyahay ninka ragga ah oo waxay la mid tahay sidii meherkii oo kale meherkaba waxaa lagu leeyahay ninka ragga oo keligiisa haweeney shaqo kuma laha middii la siinaya iyadaaba la siin meherka shaqo kuma lahan iyadu laa cala almar'ati islaanta oo mowduucada ah kuma waajibto kafaaradu walaa calaa man shaksi dushiisana kafaaradu kuma waajibto shaksigaas oo jaamaca xaaskiisii jimaacay naasiyan xaaluu ishalmaamay aw mukrahan xaaluu yahay mid la khasbay waxaa kaloo la mida sida hore baan usoo qaadannay aw jaahilan isagoon masalada ka warqabinoo jaahilba iska ah laakiin jaahilkaasi bishardi inuu yahay jaahilkii macduurka ahaa oo hore aan usoo qaadannay aw jaahilan wa qaruba islaamuhu waa jaahil islaamnimada ku cusub aw nasha'a bibaadiyatin baciidatin can alculamaa ama wuxuu ku soo barbaaray meel baadiye ah ee culammada ka fog qofka loo cudur daarayoo dhahaya uma malaynayn maalin ramadaan jamaacu inuu maaragtahay soomka burinayo uu fasaadinayo qofka dhahaya waa qof goordhuu soo islaamay ama baadiye culimmada ka fog ku soo barbaaray laakiin jaahil hadda xilligan jooga oo kale oo annaga soomaaliya yacnii jahli macduur oo masaladan lagu cudur daarayo ma jiro leanna waxaa weeye meel walba xataa haddaad jaahil ka tahay oodan masaladan garanayn masaajidii ee cilmiga lagu akhrina maxaad u imaan weysaa ka hortaa ma garanayso ma aha adigaa dayacay oo fursaddii iska dayacay mooye cilmigu meel kastuu iska yaalla ma lagu cudur daarayo yacni qof xilligan jooga walaa calaa man ruux korkiisana kafaaradu waajibkuma ahan ruuxaasoo afsada fasaadiyey sawma hayri ramadaan ramadaan hayrkiisa hayrkaas soomkiisii fasaadiyey waxa kafaaradu ay ka waajibayso bishardi wuxuu fasaadiyey inay yihiin maalin ramadaan maalin ramadaan la yidhi maxaa baxay maalin aan ramadaan ahayn oo soon kale ah ayuu fasaadiyey kafaaradu waajibkuma ah maalin aan ramadaan ahayn maxaa ka mid a maalan qaduu soomanaa qaduu soomanaa oo soom horeo ka tegey ayuu soo qadaynay qadihii isagoo soomanuu xaaskiisii u tegey dee xaaskiisii hadduu u tegey kafaarada aanu sheegi doono laba biloodoo xidhiira in la soomo waajib kuma ah soomkiiyaa un ka buray maalintiina waa laga rabaa maalintiina waa laga rabaa waxaa kaloo la mida nadarka isaguna waa la mid isagoo soom nadara sooman soomuu ku nadray oo waajiba isagoo sooman ayuu jimaacan sameeyey kafaaradii kuma waajibayso soomkiiyaa ka buray maalintiina waa la rabaa inuu dib yacni ka soo qadeeyo walaa calaa man shaksina kafaaradu kuma waajibto shaksigaasoo afdara ku afuray bigayri اljimaac jimaac gayrkiis ku afuray masalada waxaa shardiya inuu ku afuray jimaac yacni marka la leeyahay maalin ramadaan ayuu soomkiisii fasaadiyey wuxuuna ku fasaadiyey bisababi اljimaac jimaac sababtiisa bisababi اljimaac la yidhi maxaa baxay bisababi gayri اljimaac waxaan jimaac ahayn waxaan jimaac ahaynuu soomkii ku buriyey oo waxaan jimaac ahayn jimaacii haba u dhowaado hadduu doono maxaa ka mida kal istimnaa meniyuu gacanta isaga keenay oo kale meni isagoo sooman maalin ramadaan ayuu meni gacantii uu isaga keenay soomkii waa ka buray dembina waa galay maalintaana waa laga rabaa inuu soo qadeeyo laakiin waxa laga hadlayo waa kafaaro kafaaro waajibkuma ah dembigi waa gooni qadihii maalintaas uu fasaadiyey inuu soo qadeeyo waa gooni waa lagu leeyahay ramadaankaa uu fasaadiyana dembigiisii waa u qoran yahay oo khatar weeyo dembi weynuu galay laakiin waxaa laga hadlaya waxa weye kafaaro kafaaro laguma laha qofkaa kafaaro waajibkuma aha walaa cala almusaafiri musaafirkii dushiisana kafaaradu waajibkuma aha iyo walmariidii qofkii xanuunsanayey ilaa ewelba iyaga waa loo ruqseeyey inay iska afuraan ewelba tarakhus ayay lahaayeen wa in sanayaa labadoodii haba sinaystaan oo jimaac xaaraan ah oo naar iyo cadaab lagu helayo haba sameeyaan jimaac xaaraam ahoo naar iyo cuquubo iyo cadaab lagu helayo oo zine ah haba ku dhacaan hadday doonaane haddee zinada dembigeedii taas waa xisaab gaar waa kabiira jariimo weynuu galay oo dembi halis ah dembigaas waa u gooni laakiin waxa laga hadlayo maxay yihiin masalada hadda laga hadlayo waxay kafaara ma lagu leeyahay mise laguma lahan laguma lahan kafaaro kafaaro laguma lahan leannu ewelba ruksaa sharcigu u siiyey musaafirkii iyo mariidkii haddii doonaanba soomka waa iska dhaafi kareen oo dibay ka soo qadaynaya maalintaada walaa calaa man shaksi dushiisana kafaaradu waajibkuma ahan shaksigaasoo danna u maleeyey annahu wakhtigani leylun habeen inuu yahay ayuu u maleeyey oo fatabayana uu caddaaday wakhtigii nahaaran min nahaarin maalin uu wakhtigii ku caddaaday waxaa kaloo kafaaro aan lagu lahayn qofkani markaa wuxuu u maleeyey wakhtigan lagu jiro inuu wakhti habeena yahay ayuu u maleeyey markaasuu wax iska cunay waxbuu iska cunay waxbuu iska cabay wuxuu islahaa habeenkii ayaa weli baaqi ah waa iska suxuurtay suxuuru u malaynaya ilaa waa quraacba suxuur maba ahaba waa khaldan yahay mooye ilaa wuxuu cunaya suxuur maba ahana waa quraacba habeenkii inuu baaqi yahay ayuu u maleeyey waxbuu iska cunay waxbuu iska cabay kabacdi markuu bannaanka u soo baxayo iftiinkii iyo wixii fiiriyey goor hore ayaa waxa soo dhashaba fajarkii waa salaaddii subax fajarkii yaa dhashay saas waa u caddaatay qofkaasna kafaaro laguma laha kafaarada aanu sheegayno laba bilood soomkooda xiriir inuu sameeyo isagana laguma laha walaa calaa man shaksi dushiisana kuma waajibayo danna u maleeyey annahu zamanku leylun habeen inuu yahayo fatabayana nahaaran qofka marka kafaarada sababta qofkan kafaaro loo soo geliyey oo lagu leeyahay kafaaro laguma lahan maxaa loola jeeda ninkan wuxuu islahaa waa habeen islaantiisii uu iska jimaacay waxaa laga hadlaya ilaa jimaaci ahayd habeen weyuu islahaa marka xoogaa saacadaa kuu dhimana halkaa saacun jimaac iska wadu islahaa barnaanka markuu usoo baxay iftiinkii arkay ilaa goor hore ayaaba waxaa soo dhashaba fajarkii ninkaas isagana kafaaradu waajib kuma ahan kafaaradii waajib kuma ahan lianna alkafaarata tasqudu bishubha kafaaradu waxay ku dhacdaa shubho wain lam yajuز lahu اlifdaaru bidalik yaysanba u banaanaan afurka inuu jamaaca ku afuray laakiin ninkani nin khaldan may wey siduu u malaynayay mooye si kale ayaa soo baxday kafaarada marka aanu sheegaynay maxaa loola jeeda kafaarada laleeyahay maalin ramadaan qofkii jamaaca ku fasaadiya waxaa lagu leeyahay kafaaro maxay tahay kafaarada wa hiya kafaaradu cidqu raqabatin ictaaqu raqaba luqun xuraynteedii luqun yacni waxaa loola jeedaa addoon ayaa luqunta loola jeeda waa min idlaaqi اljuz-i wa iraadati اlkul qeyb addoonkii ka mid ah la sheegay laakiin isagii oo dhan ayaa loola jeedaa addoonkii oo dhan cidqu raqabatin luqun xuraynteeda raqabadaasoo mu'minatin ilaahay iyo rasuulkiisa rumaysay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh addoon muumin ah ayaa loola jeedaa waa inuu xureeyo de xilligan addoommo ma jiraane waa xilligii kutubta la qorayo addoommadu ay jireen addoon muumina waa inuu xoreeyo kow raqabadaasoo saliimatin ka nabad gashay min alcuyuubi ceebo ka nabad gashay allatii ceebahaasoo tukhillu dhimaysa bilcamali shaqada wax u dhimaysa ceebo uusan ka shaqaysan karin addoonku waa inuusan lahayn addoon ceebka saliim ah oo ceebo uu ka shaqaysan karo aysan ku yacni ceebo shaqada wax u dhimayo uusan ka shaqaysan karin inay ku sugan yihiin waa inuusan ahayn maxaa la diidahay waxaa la diidayaa addoon jiisa inuu xoreeyo addoon jiisa ma shaqaysan karo addoon xoog loo shaqaysan karaa la ma xoreynayo addoon jiis uu yidhi waan xoreynaya ama addoon majnuuna qof majnuuna ma shaqaysan karo nin boodahayo dhacayo shaqaysanahayaa la rabaa qof iska waalan meeluu shaqo ka mara ma yaqaan addoon marka majnuuna hadduu yidhaha waan xoreynaya kama ansaxayso ama addoon iska mariidaba iska xanuunsanayo ayuu kaasaan lama rabo kaas waxaas oo uma ansaxayso waxaa la dooni saliimatin min alcuyuub allatii tukhilu bilcamal fain lam yajid hadduusan heli karin addoonkaas hadduusan heli karin sida xilligan haddaanu joogno weeyo ilaa addoon lama heli karee addoon hadduusan heli karin saama wuxuu soomi shahrayni laba bilood labada bilood oo mutataabicayni ee xiriir ah laba bilood oo xiriir ah waa inuu soomo haddii marka labada bilood oo xiriir la yidhi tusaale ahaan wuxuu soo soomay konton iyo siddeed maalmood lixdan maalmood iyo labada bilood konton iyo siddeed maalmood markuu soo soomay maalintii konton iyo sagaalaad ayuu iska afuray soo bilaaway haddana kow kow soo bilaaway inay labada bilood marka mutataabican yihiin oo ay xiriiraan shardigu fain lam yaqdir hadduusan awoodin labadii bilood awood uma lahan yacni awood wuxuusan ugu lahayn linaxwi harami duqnimo oo kale waayeel waa qof iska waayeela aw maradin yaduumu shahrayni haaliban ama waa xanuun yacni laba bilood oo kale daa'im noqonaya hayo waa xanuunsanyahy aw likhawfi ziyaadati maradihi ama wuxuu ka baqayaa xanuunku inuu kusii ziyaado oo qof xanuunsan oo ka baqaya laba biloodoo xiriira hadduu soomo inuu xanuunku ku siyaado aw linaxwi shiddati shahwatihi lilwadi ama waa qof aan ka maarmi karin oo waddiga lagu ibtileeyey oo shahwo zaa'id ah shahwo zaa'ida lagu imtixaanay waxa weeye habeen inuu wado maalin wado maahane ma joogi karo hadduu saas yahay waa macduur hadde wax khilqiga oo ilaahay habkaas u abuuray hadduu yahay qofka oo uusan laba bilood yani ka maarmi karin habeenkiiyaa ku filaan la habeenkii habeenkiina waa iska fasaxe habeenkii waa ku filaan la'yahay inuu maalintii haddana galo mooye dabcigaasaa ilaahay ku abuuray isagana macduuru noqona qofka noocaas oo kale ah macduuru noqona maalin dhowey meeshan dersiga intaanan akrinayn casirka markaan ka soo baxay in dhallinyaraha iyimi marka wuxuu yidhi sheekhu waa iska shaqaystaahe maalin ramadaanan galay uu yidhi maalin ramadaan ayaan xaaskaygii galay marka waxaa yidhi dee laba biloodaa laga rabaa oo xiriir ah inaad soomtid markaasuu wuxuu yidhi de sheekhu waxaa waaye waa isku dayey dhex iga kala go-day yidhi haddana ya dhex ay iga kala go-day yidhi marka waxaan ku yidhi waxaan de waxaa dhici karta ramadaanka ka hor intaadan hawshan samaynin dabeecadaadu maxay ahaan jirta dabcigaagu muxuu ahaan jirta markaasu wuxuu yidhi waxaa dhici kartay in maaragtay laba habeen ama saddexdii habeenba marqacan ka siiyo de waxaan hadda ku hortaagan waa shaydaani shahwo ma ahan ku yidhi marka shahwadaadu hadday ahaan leed habeenkeed ku gaabsan jiruu leeyahy marka hore wuxuu leey habeenkan ku gaabsan jir haddana wuxuu leeyahy soomkii waxaan ka wadi la'ahay maalintii aan u baahanahay uu qabla ramadaanna dabeecadeeda maxay ahayd markaan yidhi wuxuu leeyahay ramadaanka ka hor waa iska habeenkii laba habeen saddex habeenba mar oo maalintiina maalintii naadiray u ehdan saasuu leeyahay de haddii dabeecadaadu sidaa ahayd waxa markaad soomka bilowdaba soomka kaa burinayo maalintii galku dhahayo shahwo badan ma ahane waxaa weye waa shaydaan qofka xaaladiisa in la daraaseeyey way marka hore muxuu ahaan jira laakiin haddii yani xilligii meligiisba hadduu sida ahaan jira oo uu leeyahay marka yani qabla ramadaan maalintiina waa geli jiray habeen iyo maalin kalama aqaano hadduu ewel dhihi jiray waa macquul waxaa haya waa shiddatu shahwa markaas laakiin qabla ramadaan haddii xaaladiisuba iska ahaydba habeenkii bis oon laba habeen saddex habeen mar uu yani hawsha samayn jiray haddana uu leeyahay markii yani khaladkan uu galay kabacdi shahwo timid maxay tahy marka waxaa weeye yani shiddatu shahwada nafsadeeda qofku waa inuu miisaamo ira war ramadaan ka hor maxaad ahaan jirta laakiin uu iska sheegto ma aha uu yidhaah anugu waa daranahay inuu iska yidhaaho isagoon darnayn waa daranahay inuu yidhaho isagoon darnayn ma war maxaad ahaan jirtay ramadaan ka hor kala saar marka shaydaanka iyo shahwada kala saar shaydaanka kuu diidan inaad yani waddo soomka marka wuxuu ku yidhi sheekhu fain lam yaqdir hadduusan awood u lahayn labadii bilood inuu soomo adcama wuxuu qiidayaa sitiina lixdan ayuu quuda oo miskiinan min miskiinan miskiina kulla waaxidin mid kasta oo masaakiinta ka mida muddan hal mud ayuu quudin hadduu awoodi waayo labadii bilood oo xiriirka ahaa inuu soomo lixdan miskiin ayuu quudina miskiin walbana hal koomba oo raashin ah miskiin walba hal koombo raashin ah ayuu quuday wa tasqudu lkafaaratu kafaaradu waxay ku dhacdaa biduruwi ljunuuni waali soo darinteeda waaliyaa ku timid waalmowti wa biduruwi lmowti iyo geeri soo darinteedii ayaa kafaaradu qofka uga dhici karta fii ahnaa'i nahaari maalinta dhexyaalkeedii mowt iyo junuun ay soo dariyeen ayaa kafaaradu uga dhici karta bimacnaa ulajeedada masalada laga leeyahay qofkii maalin ramadaan maalin ramadaan ayuu jimaacay xaaskiisii maalin ramadaan markii xaaskiisii uu jimaacay lix saac oo maalinimo marka la marayo walciyaadu billaahi waa waashay waaba waashay maalintii dhexdeedii wey maalintii dhexdeedii ayuu waashay kafaaradii waa ka dhacday oo maxay uga dhacday kafaaradii maxaa riday dee lacalla ninkan hadduusan xataa jimaac samayn lahayn waxaa la ogaaday soomku inuu ka buri lahaa mar walbaba waaliya kusoo socotay mar walbaba mar walbaba waa waalan lahaa jimac hadduu samayn lahayn ama yuusa samayn intaba marka qofkii haddii maalintii uu ku jimaacay maalintii dhexdeedii uu ku dhex waasho kafaaradii way ka dhacday waxaa la mida hadduu maalintii dhexdeedii uu ku geeriyoodo maalintii yani maalin ramadaan oo xaaskiisi u tegey uu u jimaacay lix saac maalinimo markii la marayo waaba dhintaba ma la dhahayo qofkaas kafaara lagu leeyahay uu dhintaye bacda mowtihi kafaaradii ha laga bixiyo ma dhahayno n maalintii dhexdeedii ayaa mowd ugu yimid leanna hadduusan ninkan uusan samayn lahayn yacni jimaacan hadduusan samayn lahayn maxaa caddaaday inuu mar walbaba dhiman lahaa dhiman lahaa laa bilmaradi bisababi اlmaradi xanuun sababtiisa kafaaradu kuma dhacayso iyo wasafarin safar sababtiisna kafaaradu kuma dhacayso walaa bilicsaari fakri uu iska bixin waaye kafaaradii oo awood u waayana kuma dhacayso saddexdaa masalaba kafaaradu kuma dhacayso qofkii xanuunaa ku soo darriyey xanuun ayaa ku soo darriyey xaaskiisii markuu maalin ramadaan jimaacay waa subaxii oo kale miaal ahaan uu jimaacay lix saac waa xanuunsan kafaaradii waa lagu leeyahay mar walbaba kafaaradii mar walbaba waa lagu leeyahay leannahu xanuunku mar walbaba soomku ma diiday xanuunku laakiin labadii masaloo hore waxay diidahayeenba soomka qof yacni meyd ah ma soomi karo qof waalanna ma soomi karo laakiin qofka mariidka ahi haba iskallifee haba iskallifo maradka xanuunka soomka isma diidayaan xataa ha iskallifo hadduu doono safarkana waa sidaas oo kale qofkii markuu jimaacay oo xaaskii uu jimaacay ka bacdi safaraa ku yimid lix saac waa safr lix saac waa safr dee safarka iyo isma diidayaan iyo soomkii marka waa lagu leeyahay kafaaradii mar walbaba waa lagu leeyahay walaa bilicsaari fakrina kafaaradu kuma dhacayso oo fakri kafaaradu kuma dhacayso ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye saddexdii arrimoodba qofkii ma awoodo addoonna maba hayo labadii bilood uu ka caajisay uu soomi waayo lixdankii miskiin raashin uu ku quudiyo ma haysto intii oo dhanba culaysaa uga yimid saddexdii arrimoodba saddexdii arrimoodba haddii culays uga yimaadeen waxaa lagu leeyahay kafaaradu qoortay kuu saaranta maalintii aada awooddo maalintaad awooddaa un lagaa rabo madaxa iska saaro madaxay kuu saaran tahay kafaaradiioo maalintii aada hesho raashin lixdan miskiin miskiin walbaba hal koombo aada siin karto waa lixdan koombee lixdankaa koombo maalintaad awoodda ayaa lagaa rabaa walikulli yowmin walikulli yowmin maalin kasta waxaa u sugnaaday yoomkaasoo yufsiduhu yoomka uu fasaadinayo shaksigu kafaaratun kafaara maalin walba u sugnaatay yacni ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye maantoo kale oo ramadaan ah ayuu galay jimaac sameeyey berrina waa sameeyey saa dambuu haddana sameeyey saddex maalmood oo isku xigta ayuu jimaac sameynay maalin walba kafaaro cusubu ma dhahayo waa isdhex gelayaane waa iska hal kafaaro ramadaanka oo dhan haddaan iska wado yacni maalin walba haddaan jimaac iska sameeyo bisha dhan oo maalintii hal kafaara laygu leeyahay ma jirto ma jirto maalin walba kafaaro cusubu maalintuu yacni galay ramadaankii beriyuu galay kafaaro labaad maalintii saddexaaduu galay wahaakada maalin walba cusub tahay walikulli yowmin yoom kasta waxaa u sugnaaday yoomkaasoo yufsiduhu yoomka uu fasaadinayo kafaaratun maalin walba kafaaro cusub ayaa u sugnaaday faslun hadaakani faasilu mid wax kala saaro fi lfidyati اlwaajibati badala can isowmi wa fii man tajibu calayh fi lfidyati اlwaajiba wuxuu u fasal yahay fidyada waajibka ah bedelan iyadoo fidyadaasi bedelka ah can isowm oo qofka la leeyahay yacni soomkii iska daa bedelkeediina raashin bixi iyo wa fii man tajibu calayhi wuxuu u fasal yahay fidyadu qofka ay ku waajibayso yaa fidyadu horta laga raba ay ku waajibto marka waxaan hore usoo qaadanay hadda kafaaradii aan ku laabanaynaahe waxaanu kafaarada sheekhu inoo sheegay mud mud ayuu inoo sheegay mudkaas marka waxa la bixinayo oo laleeyahay yani mudkaasaa yani uu bixinaa waa shuruuddii aanu ku soo qaadanay zakaatulfidri mudkaas waxaa laga fiirin shuruuddii aanu ku soo qaadanay zakaatulfidri oo maxaa shardi ah xabba saliim inuu yahay raashinkaasi xabba saliim inuu yahay qofku hadduu yidhaaho maalan waanshiid iyo sooroo kale ayaan ku bixina hal koombo yacni raashin la shiiday oo sooroo kale kuma baxayso hadduu yidhaaho sidaas oo kale lixdan miskiin wixii waan soo koobiyey oo lixdan miskiinaan afurka ka bixinaaho raashini neef waxaan u qari ari ah neef ariyaan u qali oo lixdankii miskiin inta hal habeen jamciyo ayaan beriiskooda iyo hilibkooda iyo caanahooda aan siin hadduu yidhaahana kama baxayso kama baxayso iyadaan laazim waxa ah xabba saliim miskiin walba hal koombo oo raashina oo saliima in la siiyo waajib wey taas ilaa waxaa qabay anas ibnu maalik saxaabiga la yidhaaho anas ibnu maalik isagu madhabkaa waa qabay oo saxaabiga anas ibnu maalik sida bukhaari uu saxiixiisa ku warinayo labadii sano ugu dambeysay markuu waayeel noqday saxaabigaas wuxuu samayn jiray lixdanka miskiin yacni isagu wuxuu samayn jiray laakiin masaladaas waxay ahayd waa masaladii markuu gaboobey qofka markuu gaboobo wey masaladan kafaaro ma ahayn waxaa lagu yeeshay anas ibnu maalik mudaa lagu yeeshay waayeel uu ahaa soomkii awoodi waayo maalin walba qofka waayeelka waa tii laga rabay hal koombo oo xabo saliima iyadana ah wuxuu samayn jiray muufo iyo maraq oo kale ayuu markaa miskiinka intuu siiyo oo cashada ka dhiibo oo wuxuu dhihi jiray fidyadii saasay iga baxdo waa anas taasi waxay ahayd marka masalaةulfidya fidyada marka iyadana waa noo iman doontahay waa sida midan oo kale oo raashin xaba saliima la dooni xaba saliima oon shiidnayn ilaa madhabkii anas bn malik maano ama anas bn malik madhabkiisu wuxuu ahaa markuu waayeel noqday labadii sano ugu dambeysay fidyadii wuxuu ku bixin jiray muufo iyo maraq uu miskiinka sii jiray markaasuu dhihi jiray fidyadii saasay iga baxdo dhihi jiray anas bn malik wayajib waxaa waajibaya muddun mud ayaa waajibaya min haalibi mudkaasoo min haalibi quuti اlbaled magaalada quudka laga cuno quudkaa haalibkiisa xaggiisa ka ahaada wa yusrafu huwa mudkana waxaa loo iilaa ila اlfuqaraa'i fuqarada ayaa loo iilaa wاlmasaakiini masaakiintana waa loo iilaa likulli yowmin maalin kasta ayaa mudkaasi waajibi oo maalmihii ramadaanka ka mida yukhraju huwa mudkaas waa laga bixiyaa min tarikati man shaksi tarikadiisii hantidii uu ka tegaa loola jeedaa tarikada shaksi hantidiisii uu ka tegey ayaa mudkaa laga bixiyaa shaksigaasoo maata geeriyooday walxaal calayhi shaksiga dushiisa soomun soom dushiisa uu ahaaday soomkaasoo min ramadaana ramadaan ka mid aw gayrihi ama ramadaan gayrkiisa ah wa tamakana shaksigaasina makansaday oo suurtagal ay u noqotay min alqadaa qadihiina makansaday aw amase tacadaa shaksigu ku tacadiyey bifidrihi afurkiisii ku tacadiyey ama afurkiisiioo ka suba isaga afuray wain lam yatamakan qadihiba yuusan makansan hadduu doonay sheekhu wuxuu ku leeyahay mudka waxaa laga bixiyaa qofku hadduu geeriyoodo iyadoo soon ramadaana lagu leeyahy ama ramadaan maahane ow hayrihi ow hayrihi maxaa loola jeeda ow hayrihi waxaa weeye waa nadar oo kale soomuu ku nadray soomkii isagoon iska bixin maalmihii uu ku nadray ayuu geeriyooday ama ramadaana lagu lahaa ramadaankii marka isagoon soomin oo lagu leeyahay maalmo ayuu geeriyooday maalin walba hal koombo maalin walba hal koombo ayaa ka waajibaya wa tamakana min alqadaa qadihiina waa makansaday oo waxaa suurtagal u noqday inuu soo qadeeyo isagoo soo qadayn kara ayuu iska daayey saasuu ku dhintay watamakana min alqadaa la yidhi maxaa baxay ewel wuxuu u afuray cudurdaar oo wuu xanuunsanaa xanuunkiiuu ku dhintay jaanis maba helinba uu wax ku soo qadeeyo falaa shaya calayh waxba lagama rabo qofka hadduusanba jaanis helinba ow amase tacaddaa bifidrihi ama shaksigu wuxuu ku tacadiyey afurkiisii wain lam yatamakan yuusaba makansan qadihii hadduu doono ama qofkan waxaa weeye kasuuba isaga afuray kas cudur daar la-aan ayuu isaga afuray saasuu marka ku geeriyooday qofkaa cudur daar la-aanta afuray waa geeriyooday maxaa laga rabaa hantidiisii maalin walba in laga bixiyo mud ow amase yasuumu waxaa ka soomaya canhu shaksigaa meydka ah oo dhintay qariibuhu qariibkiisii ayaa ka soomaya qofkii qaraabada la ahaa qariibka hadda waxaa loola jeedaa bimacnaa sawaaء kaana waariثa aw غayra waariثin qariibka qofka dhaxalka wax ku leh un loolama jeedo yuusanba dhaxal wax ku yeelan hadduu doono maalan abti oo kale waa ka soomi kara lann qariib dhaxalkiina waxba kuma laha abti oo kale wuu ka soomi karaa marka qariib waxaa loola jeedaa ama waariث ha noqdo dhaxalka wax ku yeesho ama yuusan dhaxalka wax ku yeelan qof un qaraabo ah ayaa ka soomay ow amase man ruux ayaa ka soomi kara ruuxaasoo adina lahu ruuxaas alwaariثu qofkii wax dhexlayay oo dhaxalka wax ku lahaa wagayruhuna meeshay ugu jirtaa waari shardi ma ahan sida sharxu kugu diray wagayruh qof un qariibaa la rabaa inuu u idmo aw ilmayitu ama meydkii naftiisaaba u idmay qabla an yamuuta intuusan dhiman ayuu u idmuu yihi iga soon maalmahaasaa lagu yidhi waxaa kaloo sheekhu ku leeyahay qofkaas soonka lagu leeyahay waxaa ka soomi kara qof waaridku qofkii dhaxalka wax ku lahaa qofuu u fasaxay uu yidhi aabbahay ama hooyaday ama walaalkay ka soon ka soon qofkaasina uu ka soomi kara de waarid sidaan soo sheegnay shardi ma ahane wakayruhuna waa la mid hayrulwaarid qof qariiba inuu kuu fasaxo hadduusan qofku qaraabada ka mid ahayn qaraabadii meydka qof ka mida waa inuu u fasaxo yihaaho ka soon waxaa kaloo sidaasoo kale ka soomi karaa aw ilmayitu aw adina lahu lmayitu ama meydkiiyaa u fasaxayba hadda meydku markuu fasaxayo qabla an yamuuta qofkani intuusan dhiman ayuu la dardaarmo wuxuu yidhi war intaasoo maalmood aha laygu leeyahay oo aanan soo qadayn jaanisna aan u helay inaan soo qadeeyo iga son isaguna waa ka soomi karaa bacdalmowt isaguna waa ka soomi karaa marka raashinkaas yaa la siin raashinka inta la siinayo sheekhu noo sheego wuxuu yidhi wayusrafu ila alfuqaraa walmasaakiin yacni masaarifu zakaad maya masaarifu zakaad looma ilayo markaanu maraynay zakaatulmaalkii markaanu maraynay waxaanu soo qaadanay siddeed sinfi oo loo yaqaano masaarifu zakaad siddeed qolo oo zakada la siinayo laakiin mudkan oo soomka wuu ka duwan yahayo siddeeddii qolo lama siinayee labadan qolo bisaa la siin karaa alfuqaraa walmasaakiin bis amaa qofkii fii sabiili illaahi mujaahidkii iyo kii deynka lagu lahayo deyn isaga bixi laleeyahay iyo addoommadii mukaatabiintii iyo kuwaasi shaqo kuma lahan fidyatu soom maxay shaqo ku leeyihiin kuwaasi zakadii aanu soo qaadanay masaarifu zakaad siddeeddii qaybood waanu soo qaadanay xaggay ku leeyihin amaa fidyada soomka haddii la joogo fidyada ayaa iska leh laba ruux alfuqaraa walmasaakiin bis fuqaradii iyo masaakiintii aa iskale wayajibu lmuddu mudkii wuu waajibaa aydan sidii hore calaa man ruuxuu mudku ku waajibaa ruuxaasoo laa yaqdiru cala soomi soomka aan awoodi karin liharamin lialli haramin duqnimo darteed aan soomkii la awoodi karin aw maradin lialli maradin ama xanuun dartiis jiro uu xanuunsan yahay aan soomkii la awoodi karin maradkaasoo laa yurjaa bur-uhu raysashadiisa aan la rajaynin oo in laga bogsado aan raje laga qabin waxaa kaloo sheekhu ku leeyahy mudkii hadda aanu ka soo hadalnay wuxuu kaluu ku waajibayaa qofkii soomka aan awoodi karin inuu soomo awood uma laha maxaa u diiday liharami waayeelnimo darteed waa qof waayeela oo soomkii aan awoodi karin qofka waayeelka ah cunto badanna ma qaadi karoo uu muddo dheer kusii joogo ma qaadan karo cuntadiina wax badanna kama maqnaan karo hadduu qaadan lahaa qaado is yidhaahana wax sidaasa ma cuni karo marka taasaa ku kallifaysa inuusan soomi karin qofka hadduu yacni waayeel uusan ahayn waxaa dhici karta xoogaa uun roon uu cuntada ka cuni mudduu ku joogi karaa kan waayeelkahay waxaa weye markuu wax qaadanayana laba goor saddex goor hadduu ku qaato awood kale ma laha wax badanna cuntadii kama maqnaan karo haddana waa haram qofka noocaas oo kale waxaa loo fasaxay inuu markaa iska afuro raashinkii iska cuno iska cabo hadhowna laga bixiyo mudkii laga bixiyo aw maradin laa yurjaa bur-u ama qofkii uu xanuunsan yahay xanuun ahaya oo soomkii uusan la awoodin xanuunkaasina waa xanuun caafimaadkiisa aan la rajaynayn marka caafimaadkiisa in la rajaynayo iyo inaan la rajaynaynin see lagu ogaan karaa waxaa lagu ogaan karaa bilcardi cala aladibaa laba qof oo dhakhtaray la waxaan min baabi shahaadow min baabi shahaado weye markhaati kacwo laba dhakhaatiira waa inay caddeeyaan hal dhakhtar laguma kaafoo kaaftoomayo waa min baabi shahaada markhaati wey waa inay ka markhaati kacaan oo yidhaahaan xanuunkan qofkan haya waa xanuunada aan laga bogsan xanuunada aan laga bogsan laba dhakhtar haddii sidaa isku raacaan waa iska cuniyo waa iska cabi hadhowna waxaa laga bixinaa mud muduu iska bixinaa wa cala alxaamilina mudku waa ku waajibaa gabadha uurka leh iyo lmurdicati gabadha caruurka nuujinaysa idaa afdarataa hadday afuraan labada gabdhood khawfan liajli khawf cabsi darteed hadday u afuraan oo cala alwaladi caruurkii ay u baqayaan caruurkii ay u baqayaan maca alqadaa'i qadaha micigiisa ayaa labadan gabdhood fidyadu ay ku waajibtaa qadana waa laga rabaa fidyana waa laga rabaa labadan gabdhood gabadhii xaamilada ahayd oo uurka lahayd iyo gabadhii caruurka nuujinaysay labada gabdhood hadday caruurka u baqaan oo xaamiladiina waxay istiri caruurka nafaqadiisii iyo nafaqadii uu jirkaaga ka qaadan lahaa ayaa isdhimaysa ayaa isdhimaysa haddii marka sidaa ay u baqdo oo caruurka ay u baqday qadana waa laga rabaa fidyana waa laga rabaa halkooda islaantii iyaduna caruurka nuujinaysay iyaduna caruurkii u baqday oo waxay tihi haddii haddee cunto fiican iyo cabitaan fiican adan qaadanin yacni naaskii caano ma yeelanayo naaska hadduusan caano yeelanna cunugiyaa meesha ku baaba-ay taasay u baqeen labadooduba hadday caruurta ay u baqaan qadana waa laga rabaa halkoombana waa laga rabaa maalin kasta maalin kasta combound maxaa baxay marka khawfan cala alwalad la yidhi maxaa baxay khawfan cala alwalad hadday u baqaan naftooda kaliya caruurkii maba u baqine iyagiyaaba soomkii isaga baqay waxay tiri qofkan xaamila tahay soonkii ma awoodi murdica tahay oo nafaqadaadii waa lagula qaybsanaa soomkii ma awoodi naftooda hadday u baqaan qado bisaa lagu leeyahy raashin laguma laha waxaa la mida masalada labaad haddii naftoodii iyo caruurka labadaba ay u baqaan xukunkeedu maxay noqon gabadhan caruurkiina waa u baqday nafteediina waa u baqday iyadana wax raashina laguma lahan ilaa waxaa lagu leeyahay qadaa bis marka laba masalo waxaa nooga soo baxaysa qada lagu leeyahay waa haddii naftooda bis ay u baqaan iyo haddii nafta iyo caruurta labadaba ay u baqaan labadaa masalo maxaa lagu leeyahay alqadaa bis laakiin raashinku waajibka raashinku goormuu iman marka caruurka u baqaan caruurka markay u baqaan markaas raashinku iman wa calaa man shaksi dushiisana mudku wuu ku waajiba shaksigaasoo afdara afuray liinqaadi xayawaanin liajli inqaadi xayawaanin xayawaan badbaadintiisa dartiis u afuray xayawaankaasoo mushrifin u dhowaaday cala alhalaag halaag u dhowaaday wuxuu u afuray qof xayawaana xayawaankaasi ha noqdo xayawaan caaqila ama xayawaan aan caqli lahayn xoolaha noolo lagu manaafacadsado oo bad kusii dhacayuu arkay ama qof bini aadamoo bad kusii dhacayuu arkay wuxuu is yidhi haddaadan afurin qofkan ma badbaadin kartid saasuu u afuray marka qofkan halaagga iyo dhibaatada haysta haddaadan afurin ma badbaadin kartid markuu afuray ayuu soo badbaadiyey isagana maxaa laga rabaa ilaa qof kaluu u baqayo hayr wey alkhawf cala alkhayr qof naftiisa ka baqan yacni ka baxsan ayuu u baqay maxaa laga rabaa qadana waa laga rabaa raashinkiina waa laga doonay hal combound wa calaa man shaksina wuu ku waajibi mudkii shaksigaasoo akhara alqadaa qadihii dib u dhigay ilaa ramadaana aakhara ilaa ramadaan kale laga gaaray oo qadihii dib u dhigay bikayri cudrinuna dib ugu dhigay cudurdaar la-aan wax cudurdaara oo ku kalifana ma jira dib ugu dhigay suurtagal waxaa ahayd inuu soo qadayo mana uusan soo qadayn safar iyo xanuun iyo wax ku kalifay ma jiraan waxaa kaloo mudku laga rabaa uu ku waajibi ramadaankii hore ayaa tusaale ahaan shan maalmood ayaa lagu lahaa shantii maalmood ramadaankii kale iduu lagu leeyahay kii kalea haddana ku yimid ramadaankii kale ayaa haddana ku dhashay maxaa laga rabaa shantii maalmoodna waa laga rabaa inuu soo qadeeyo shan koombona waa laga doonay shan koombo waa laga doonay faslun haadaakani faasilun mid wax kala saara w fii sawmi tadawuc wuxuu u fasal yahay soomka sunnada ah soomkii waajibka ahaa waanu soo qaadanay halkan sheekhu wuxuu ka gudageli sooman fara badan oo waxaa jira in la soomo ay sunno tahay oo nabigu uu jideeyey sala allahu wasalam wabaaraka calayh soomu tadawuci soomka sunnada soomka tadawuca ah sunnatun sunnaw wa huwa soomka tadawuca ah ee sunnada ah halaathatu aqsaamin saddex qaybood soomka sunnadaa wuxuu u qaybsamaa saddex qaybood maa iladii kii weeye takararuhu maagu soo laalaabta bitakaruri siniin sanooyinka soo laalaabashadooda ku soo laalaabta waa soom sanadkiiba hal mar yimaada oo sunno ah sanadkiiba hal mar uu kuu iman wa huwa soomkaasi soomu carafa wey waa bisha la yidhaaho dilxija maalinta ay sagaalka tahay soomkaa carafo sanadkiiba hal mar ayuu kuu iman nebiguna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi fadaa'il fara badan ayuu soomkaa ku sheegay nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid ah xadiiskii imaamu muslim uu saxiixiisa ku wariyey siyaamu yowmi carafa axtasibu cala allahi an yukafira asanata alatii qablah waasanata alatii bacdah buu yihi nebigu sala allahu calayh wasalam soomka yowmu carafo waxaan ilaahay ku xisaabsanaa buu yihi nebigu sala allahu calayh wasalam sanadkii ka horreeyey inuu ilaahay dembi dhaaf ku siiyo iyo sanadka ka dambeeya laba sanoo dembi dhaafaa lagu heli halkaas maalin ilaahay deeqsigu ilaahay karamkiisa iyo juudkiisu waasac ligayr اlxaaji xaajiga kayrkiisa ayaa loo suneeya iyo wlmusaafiri waligayri musaafir iyo musaafirka kayrkiisa qofka xaajiga ah looma suneeyo xajkiiuu joogaa maalintii carafuu taagan yahay looma suneeyo inuu yowmu carafa uu soomo lanna waxau yihi nabigu salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi xajkii la dhihi jiray xajaة اlwadaac mufdiru ahaa waa afursanaa nebigu salى اllahu alيه wasalam xajaة اlwadaac oo nabigu ma soo marayn salى اllahu alيه wasalam musaafirkiina waa la mid qofka musaafirka ah isagana yowmu carafa looma sunneeyo inuu soomo leannu midkii waajibka ahaa ayaaba loo daruureeyey inuu iska afuro wa cashri dilxijati wa sowmu cashri dilxija bisha dilxijo la yidhaaho tobankeedii tobankaas soomkeedii ayaa la sunneeya iyadana waxaa weeye waxay qismiga waxay ka mid tahay maa yatakarar bitakaruri siniin waa soomyaalka yacni sanadkiiba hal mar kuu imanaya tobanka dilxija ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye bimacnaa cadadkan oo kale waxaa la yidhaha min baabi ataqliib min baabi ataqliib yani cadadkii aa layska raacsiiyey tobanka mooye waxa la soomaya waa sagaal maalmood sagaal maalmood leanna maalinta tobanaad waa maalintii ciidda ciiddana in la soomo aba xaaraama maalinta tobanaad bisha dilxija maalinteeda tobanaad waaba maalintii ciidda marka waxa la soomayo waa sagaale waa layska qallibay oo waa laysku qabtay oo tobankii sidaa laysugu qabtay xaqada waxa la soomaya sagaal marka cashri dilxija iyadana sidaas oo kale in la soomo iyadana waa sunno sagaalka maalmood oo dilxija in la soomo wa caashuraa wa sowmu caashuraa maalinta caashuura soomkeedii soomka la sunnaynayo wa taasuucaa wa sowmu taasuucaa maalinta sagaalaad soomkeedii waalxaadi cashara maalinta kow iyo tobnaad soomkoodii tobanaadkaas iyo sagaalaadkaas iyo kow iyo tobnaadkaasoo min almuxarami bisha muxaram saddexdooduba ka mid yacni ulajeedada laga leeya waxa way bisha muxaram oo soomaalidu u taqaano bisha zakada muxaram oo loo yaqaano bisha zakada bisha muxaram sagaalkeeda tobanaadkeeda kow iyo tobanaadkeeda saddexdaa maalmood in laga soomo waa sunno leanna waxaa weeye bishan dhexdeeda khusuusan maalinta caashuraa maalinta tobanaad waa maalintii nebiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam ilaahay nasriga iyo guusha uu siiyey fircoonna ilaahay uu halaagay fircoonna marka maalin taariikhiya wayo nabigeenu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuu soomi jiray xadiis saxiixana waxaa ku soo arooray siyaamu yowmi caashuuraa axtasibu cala allahi an yukafira asanata alatii qabla halka maalin ee yowmu caashuraa oo la soomo ilaahay wuxuu ku dembi dhaafi sanadkan wixii ka horreeyey sanadii ka horreeyey hal sano oo dembi dhaaf ayaa lagu helo taasuucana nebigu sala allahu calayh wasalam waa tamaniyeyo rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi lain cishtu ilaa qaabilin la asuumanna taasica sanadka soo socda haddaan noolaado taasuuca maalinta sagaalaad ee bisha muxaramna waa soomaahu yiri nebigu sala allahu calayh wasalam famaata qablahu sanadka taasuucadii intuusan gaarin sanadkii kale ayuu geeriyooday rasuulku sala allahu calayh wasalam marka sagaalaad tobanaad kow iyo tobnaad wasitin wa sowmu sitin lix maalmood soomkeedana waa la sunnay lixdaas maalmoodoo min shawaal waa lixda maalmoodoo wadaca aan u naqaano lixdaas maalmoodoo wadaca loo yaqaan iyaga in la soomo waa sunno man saama ramadaana uma atbacahu sitan min shawaal kaana ka siyaami dahri nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ramadaan qofkii sooma lix shawaalka ka midana raacsiiya waxay la mid tahay u dhigantaa sanadkii asagoo soomay sanad wa yusan waxaa la sunneeyaa tawaaliha tawaali sita lixdan maalmood xiriirinteedii iyo watisaaluhaa lixdan maalmood xiriirkeedoo bilciidi biyowmi alciid maalinta ciidda inay la xiriirtana waa sunno sida fiicanoo ajirka badan maalinta ciidda maalinta ku xigtaba hore ka bilow sida sunnada ah ajirka badan waxaa kaloo sunno ah oo ajir badan lixdaba in la xiriiriyo haddaad maanta soonto laba maalmood u nasato maalin kale soomto maalin u nasato maalin kale soomto waad heli kartaa laakiin sida khayrka badan in lixdaba laysdaba dhigo wamaa iladii kii waya takararu soo laalaabta bitakaruri shuhuur bilaha soo laalaabashadooda soom ku soo laalaabta soom bil kasta yimaadana wuu jiraa oo sunno ah bil kasta wahiya maalmahaas la soomayo oo bil walba yacni imanaya alayaamu maalmihii maalmahaasoo albiidu ee cadcadda haddee maalin madow maba jirte maalmaha dhan waaba cadcadyihiine maxaa loola jeeda ayaamulbiid biidka waa sifatun lilayaali habeenadaa lagu sifaynaa waxay ka dhigan tahay يعني الليالي الأيام البيض ليالي الأيام يعني maalmaha habeenadooda habeenadaasoo albiid ee cadcad habeenada dayaxaawo marka biidku asal ahaan wuxuu sifo u ahaa habeeno habeenada dayaxaa loola jeeda habeenada dayaxa bil kasta in laga soomo wahiya habeenadaas yani yani la soomayo dayaxa oo maalmahooda la soomayo aلثaaliثa cashar maalinta saddexiyo tobnaad والraabica cashar maalinta afariyo tobnaad waalkhaamisa cashar maalinta shan iyo tobnaad saddexdaas maalmoodoo min kulli shahrin bil kasta xaggiisa ka ahaaday leannahu nebigu sala allahu wasalam wbaaraka caleyh waxaa sugnaaday saxaabiga abidar inuu amray bil walba inuu saddex maalmood abidar uu ka soomo walayaamu maalmihii iyagana soomkoodii maalmahaasoo asuudu ee madmadooba haddii waxa madow maalinta maahana waa habeenka waxaa loola jeedaa yacni habeenada mugdiga ah maalmahooda in la soomo habeenada mugdiga ah maalmahooda in la soomo wahiya habeenadaas mugdiga ah aلthaaminu wاlcishruun waa labaatan iyo sideed habeen habeenka labaatan iyo sideedaad maalinteedii iyo wataaliyaahu labada maalmood oo la xiriira labaatan iyo sideed labaatan iyo sagaal soddon haddii bishu haddaysan soddon buuxa ku dhammaan see la yeeli ilaa bilihii islaamka bilaa ku dhamaanaya sagaal iyo labaatan bisha kale kowdeedaad ku dari marka haddii sagaal iyo labaatan ay ku dhammaato bisha kale kowdeeda ayaad ka buuxin saddex maalmood wamaa iladii kii wa yatakararu soo laalaabta bitakaruri اlasaabiic usbuucyaalka soo laalaabashadooda ku soo laalaabanayo waa soom usbuuc kasta usbuuc kasta imanaya wa huwa soomkaasi alithnain wاlkhamiisu waa soomka ithnainta iyo khamiista la soomayo waxaa sugnaaday annahu nabigu salى اllahu alayh wasalam kaana yataxaraa sowmahuma isniinta iyo khamiista inuu ku dadaali jiray nebigu salى اllahu alayh wasalam wa qaala rasuulkuna salى اllahu alيه wasalam wuxuu yidhi inahumaa labadan maalmood isniinta iyo khamiista yowmaani laba maalmood tucradu fiihima alacmaalu oo acmaasha la bandhigo fa uxibu waxaan jeclahay an yucrada camalii wa ana saa'im anoo sooman in camalkayga ilaahay loo bandhigo ayaan jeclahay yuhi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wa sunna waxaa kaloo la sunneeyey sowmu lashhuri bilaha in la soomana waa la sunneeyey bilihii soomkoodii bilahaasoo alxurumi ee xushmada lahaa bilaha ashhurulxurum in la soomana waa sunno wahiya bilahaas ashhurulxurum dulqacda wadulxija waalmuxaram warajab afartaas bilood oo ashhurulxurum in la soomo iyagana sunno wakadaa sidaasoo kale waxaa sunnaa in la soomo sowmu shacbaana shacbaan soomkiisana waa la midoo nebigu sala allahu calayh wasalama kaana yasuumu haalibahu shacbaan intiisa badanba waa soomi jiray maalmo yaruu ka reebi jiray mooye nebigu salى اllahu عalيه wasalam shacbaan wuu soomi jiray inta badan marka bisha shacbaan iyadana waa sunno in la soomo intaasoo marka soomyaal ah oo sunno ah qofku inuusan ku qadina la rabo intaas haddaadan kulli haddaad wada samayn karto waa sida afdalka ahe fiican kulli inta lasoo sheegay sunnooyinka inaad wada xaqiijiso sida afdalka ahe fiican laakiin inaadan ka wada qadin ugu yaraan ha ka qadin ugu yaraan ha ka qadinoo inaad yacni sugto un waajibkii kali ah oo sahayda aada isku yarayso waa caqli darrow ilaa safaraa lagu jiraa musaafir walba musaafirka kale wuxuu ka fiican yahay oo uu ka roon yahay midkuu ka sahayda roon yahay adduunyada inta la joogo aakhirana maxaad umalaynaya un laga soo laabanayo aakhirana laga soo laabanay marka mar walbaba sahaydaada ha isku yarayn wa afdaluhaa afdalu lashhuri اlxurum bilaha ashhurulxurumka waxaa ugu fadli badan almuxaramu bisha muxaram la yidhaha ayaa ugu fadli badan uma baaqi اlxurumi waxaa ku xiga bilaha ashhurulxurumkaa baaqigooda ayaa ku xiga xagga fadliga uma waxaa ku xiga shacbaanu shacbaan wayukrahu waxaa la nacaa ifraadu اljumucati maalinta jumcaha gooni yeelideedii karaahiyow iyo wasabti maalinta sabtiga la gooni yeelana karaahiyow walaxadi iyo maalinta axadda gooni yeelideediina waa la kahdaahoo karaahiyow saddexdan maalmood in soom lagu gooni yeelo karaahiye weeyo nabigu waa diiday sala allahu wasalam wbaaraka caleyh oo maalan jumcihii khamiistiina ma soo soomin sabtigiina ma rabo inuu ku daro jimcadaasuu la beegsanaa jimcadii ayuu la beegsanaa qadana kama wado nadarna kama wado waa iska soom sunnaa huliya hadduu qado qofku yacni soomayo maalin jumco ah ama maalin sabti ah maalintuu rabuu ku aadin karaa qadihii laakiin waxa laga hadlayo maxay yihiin soom sunnaahoo qado aan ahayn ayuu wuxuu leeyahy waxaan ku beegahay maalintaa jumcaha war sabtiga ku dar ma ku derayo jumcuhu ku beegi maalintaas axadda bisuu la fiirsanaa soomkii sunnada ahaa maalintii sabtiga bisuu la fiirsanaa soomkii sunnada horena uma socdo gadaalna uma socdo karaahiyow waxaa laga hadlaya taas leannahu nebigu sala allahu wasalam wbaaraka caleyh wuxuu tilmaamay sabtiga iyo axadda waxa loo diidayo waxaa weeye yahuudda ayaa waxay aada u weyneeyaan oo ay soomaan maalinta sabtiga ah wax iyagu ay soom ku tilmaamaan wax soom ay ku tilmaamayaan sabtiga iyagaa weyneeya nimanka yahuudda ah nasaaraduna waxay soomaan maalinta axadda ah marka tashabuh weeye oo soomkii gaalada laysku shabahayo soomkii gaalada la isku shabahayo wey jumcadana waxaa lagu cilaynayo waxa weeye qofku inuu awood u helo wadiifooyinka faraha badan ee hor yaalla maalinta jumcaha oo adkaarta fara badan oo la akhrinayo dacooyinka fara badan oo la hayo iyo maalin ay tahay ciid اusbuuc usbuuca ciiddiisii wey wa afdalu siyaami soomka waxaa ugu fadli badan sawmu yowmin maalin soomkeed iyo wa fitru yowmin iyo maalin afurkeed habkaasaa soom ugu fiican maanta waa sooman yahay berri waa afursan yahay maalinta ku xigto maalin bood waa soomka maalinka booda waa soomkii nebi daawuud soomkii nebi daawuud uu samayn jiray leanna waxaa weeye labadii xaqba qofku waa ilaaliyey naftiisa xuquuqdeediina wuu ilaaliyo maalinuu haddee afursan yahay xuquuqdii ilaahay iyo safa safarkii oo loo sahay qaatana waa ilaaliyey oo maalinuu soomaya maalina waa soomaya maalin waa afursanya maalin waa soomaya maalin waa afursanya marka waxaa weeye labadii xaqba waa ilaaliyey soomka ugu cadaaladda badan ugu ajirka badan kaas wey allah subxana